kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale halkan nagala geysanaysaan waa miir podcast waa taxanihiinii koowaad iyo kalkiisii sideedaad soo dhowo ibraahim waxa aynu u balansanayn inaynu ka wada sheekeysano barnaamijkeenii caruurta iyo akhriska marka intaynan gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaad bal si guud aada u guud marto mawduuceena waad mahadsantahay sakii oo aan kaaga maxdaalinaya inaad barnaamijkan igu casuunto waana barnaamij runtii aada ballaaran oo weyn waxaana rajeynaya inuu kamid noqdo barnaamijyada muhiimka ah ee looga bartay miir bodcast anoo soo ururinaya haddii aan u gudagalo mowduuca ama barnaamijka ah akhriska iyo caruurta runtii waa mowduuc muhiim u ah waqti xaadirkan la taagana mudan inaan isweydiino hadda unbuu fufkii akhrisku inaga inoogu soo baahayaa oo ay abuurmeen kacdoon ah akhris marka laga yimaado burburkii dowladnimada soomaaliya ee jamhuuriyaddii soomaaliyeed aan idhaahdo sidaa daraaddeed akhriskaas heerarka kala duwan leh waxa weeye marle akhriska dee manaahijta iyo waxyaabahaas ay dadku waxyaabaha dhiganayaan akhrinayaan mar akhriskii daaracashada ahaa iyo kii kutubta iyo buugta iyo wadaadada ahaa marna kii dadka waaweynaa ee aqoonta dee bartay ee mutacalimiinta ahaa ama jaamacadaha dhigtan ama ha ka baxaane ahaa ayuunbuu akhriska caruurtuna ka mid noqonaya mid ka mid ah oo sida jiilalka kala duwan iyo dadka kala duwane ay wax u akhrinayaan waxay akhrinayaan ha ahaadeen wax lagu waajibiyey oo awood lagu saaray oo looga baahan yahay ama ha noqdaan waxay iska daalaacanayaan oo ay ka helayaan balwad ama ay ka helayaan raaxo nafsi ah ama mid jireed ay ka helayaan ama mid caqliyeedba ayuunbuu akhriska caruurtuna qeyb uga yahay marka akhriska caruurtu waa wax ka mid ah habnololeedka bulsho ee meel degan akhrisku si guud hadda wuxuuba ka mid noqday baahiyihii asaasiga ah bini aadanka sidaa daraadeed bini aadamkiiba maraaxil iyo heerar kala leh akhriska caruurtu waxaan oran karayaa waa kaabadda ama waa jaranjarada koowaad ee laga soo korayo aqoontii oo dee jiilkii dhiranayay ee wax soo akhrinayay iyagu baadhow ku dhimanaya wax akhriska marka noocaasunbuu ka mid yahay akhriska caruurtu si guud haddaynu ablaableyno mowduucaasna inuu inaga agtiin hadda muhiimka yahay waa wax laisla wada ogyahay oo laisla wada garan karo marka intaasaan kusoo koobaya
su-aasha koowaad baan u gelaya muxuu akhrisku muhiim ugu yahay ilmaha
waad mahadsantahay seki waa su-aal muhiim ah boqolkiiba boqol waana su-aal ballaaran malaha waxa ay ku wacnaan lahayd su-aasha su-aasha kasii wanaagsan oo ah taalidkeeda inay isweydiinanaxno warda maxaan akhrisku ilmaha muhiim uga ahayn marka waxaanu oran karaynaa akhrisku waxa uu ilmaha muhiim ugu yahay waayo ilmuhu akhrislaaan maba noolaan karayo sabab sababtu waxa weeye nebi ciise xikmad laga soo wariyaa waxay tidhaahdaa jirka bini aadanka laysa alkhubsu yani waxuu dhahdaa yani roodhidu ma aha ta keliya ee korisa insaanka ama bini aadanka sidaa daraadeed qofkii cuno iyo cabitaan keliya ma kori karayaan oo iyagu waxay ka qeyb qaataan waxyaabaha quudkaasi wuxuu ka qeyb qaataa kordhiinka jireed ayuu ka qeyb qaataa oo soomaalidu waa kuwa tidhaahdaa ninba inta uu cuno ayuu ciidamiyaa ciidaminta laftirkeeda soomaalidu haddii aanu tixraacno maamaadaasi halka ay salka ku fadhido waxay ka wadaan un qofku waxa cuno xooggeedunbuu qabtaa ama geel ku raaca ama aqalku ooda ama waxaweye wax kusoo dhaamiya ama waxaweye reer ku raraa ama waxaas nooca ama ogtahay marka si guud qofkii biniaadamkii maadaama uu ka kooban yahay jir iyo joof qofkii uu ka kooban yahay muruq iyo maskaxa waxaanu dareemaynaa korriinkii dhammaystiranka ahaa ee jirku qofkaas keliya inaanu ku koobnayn roodhi ama cunto aanu ku koobnayn ee u baahan yahay korriin maskaxeed u baahan yahay mid wacyi u baahan yahay mid caqli u baahan yahay mid ruux ruuxda laftirkeeda u baahan yahay koriyo moogta marka wuxuu akhriska caruurta muhiim ugu yahay inuu koriyo jirkooda inta gudeed inta caqliga iyo ruuxda iyo nafsada iyo waxaweye maskaxda iyo dubaaqa iyo waxaas ah ayuu muhiim u yahay in ilmaha koriyo oo inta kalena cuntaa u buuxinaysa marka sababta awoodeed buu akhrisku ilmaha muhiim ugu yahay baan leeyahay taasaana ugu mudan oo soo koobsanaysa wixii kale ee ka farcamayay weydiinta
su-aasha labaad baynu isaga sii soconaynaa een, waalidku in uu ilmaha wax la akhriyo oo ay wax wada akhriyaan si wadar ah faa-iido ama macno noocee ah ayay ilmaha u yeelanaysaa talo
waxaan ka cudur daaray inaan waalid ahayn okay laakiin waxaan akhriyey ama aan xogagaal ka noqon karaya aan arkay baan oran karaya dabcan amaba aan malayn karaya waalidku inuu ilmihiisa wax la akhriyaa muhiimad weyn bay leedahay muhiimadda ay leedahay waxaa weeye waalidkii keliya maaha barbaariya ma aha ubadkii korriinkoodii jireed barbaarinaya ma aha sidoo kale waa waalidku wuxuu ka qeyb qaadanayaa korninkii maskaxeed ee ubadkiisa ayuu ka qeyb qaadanaya sidaa daraaddeed inuu ilmuhu waalidkiisa wax la akhriyo kow wuxuu ka helayaa weheshi ilmihii waalidkiisii weheshi buu ka helayaa dugsi dugsasho ayuu ka helayaa wuu dugsanaya dabcan Een, dhanka kale waxyaabaha waalidka ilmihiisa keliya waxaa kamid ah niyad ahaan buu u xasilaya qofkii deganaan nafsi ayuu dareemaya wuxuu dareemayaa daryeel maadaama waalidkiisii uu- dee waxaan ognahay waalid diinta soomaalidu inay taa ka maran yihiin ubadkooda haddiiba ay in jiraan waalid soomaaliyeed oo dhul soomaaliyeed jooga oo ilmahooda wax u akhriya hadday jiraan waxaan maleynayaa inay yar tahay inta yarna waxaan sii maleynaya inay tahay in aan ubadkooda waqti u helin ay ku heshadaan ku daryeelaan ku dugsadaan intay garabkooda fadhiistaan ama gundahooda ay wax ugu akhriyaan ayaan dareemayaa runtii sidaa daraaddeed ilmuhu waalidka wax badan buu ka helayaa wuxuu ka helayaa inuu wixii uu hadduu garan waayo een, waxa weye waalidkii weydiiyo sidoo kale marmarka qaar waxaa laga yaaba ilmuhu inuu ishii waalidka iska egayo haddii waalidkii meesha ka maqan yahay aan waxba akhrin ama uu ka caajiso ama ka cagajiido hadba sida la yidhaahdo sidaa daraaddeed waxaan oon karaya waalidku waa cariye waa ka talays Een, ilmihii wuxuu ku carinaya waxyaaba badan wuxuu ku carinaya akhriska inuu sii wado dhiirasho wixii uu garan waayo inuu weydiiyo inuu dugsado inaanu ilmihii shaygii ka daarin waxyaaba aada u badan buu waalidka ilmihiisa ka helaya waxaana ugu weyn dee xasilooni nafsadeed yani dubaaq ahaanbu qofkii ilmihiila degayaa intuu wixii futuurka ka dhici lahaa iyo caajis iyo maogtahay daadig uu kaga dhici lahaa ayuu ilmihiila weheshanaya waalidkii marka weheshikaasa wuxuu keenaya mid aqooneed mid ruux mid waxyaabahaas oo dhan
waa tahay een, kaalin intee leeg ayuu akhrisku ka qaadan karaa in uu ilmuhu xidhiir la yeesho bulshadiisa
waa su-aashan baa malaha ugu weynba su-aalaha waayo een, sababta waxa weeye waxaa la isku xirayaa unug bulshada ka mid ah iyo bulshadii kale oo dhan iyo organ aan idhaahdo dadan doona aan idhaahdo aan adeegsado sidaa daraaddeed ilmaha yar een, kaalin intee leeg ayuu waxaweeye akhriskiisu ku xiri karaya bulshadiisa kaalin weyn baa dareemaya ilmihii yaraa waxaanu akhrinayo waxaa laga yaabaa inay tahay wax bulshada yacni ka timi qof bulshada ka mid ah ayaa waxaan soo qoray laakiin wuxuu soo qoray si- dhiilo bulsheed buu tusaalahaan soo qoray arrin taagan ayuu qofkaas wax ka soo qoray waxaa laga yaabaa ilmaha yar arrintaa taagan ee bulshadiisa ay ka dhex taaganba inaanu ogeyn sidaa daraaddeed markuu akhristo kow akhriskaas ilmihii yara waa update garaynaya xaaladda buu la socodsiinaya in xaaladda la jaan qaado wixii taagnayd oo ma ogtahay dareensiiyo oo aanu qol kaga xidhnaan ayuu kow dareensiinaya labo akhriskaasi wuxuu dareensiinayaa bulshadiisu halka ay wacyi ahaan taagan tahay hadduu salaandu buugta wacyiga bulshada akhriyo een, bulshadaasi dowlad ahaan halka ay dowladnimadeedu taagan tahay hadduu buugta dowladda iyo laga qoray iyo dowla waxyaaba lamidka akhriyo wuxuu dareemaya buugta akhlaaqda ku saabsan xitaa hadduu akhriyo yacni aan kasoo qaadno ilmo yaro oo aqal ku jira aqal iyo malcamad iyo masaajid iyo meelaha iyo iskuul udhexeeya oo aan looba ogolanba inuu dibadda u baxbaxo laakiin ilmahaas wuxuu helayaa wax bulshada laga qoray buugtii bulshada laga qoray ee bulshada indheergaradkii iyo aqoonyaankii bulshada ahaa ay qoreen ayuu matalan b d f ku helayaa ama matalan helayaa iyaga oo dhegeysi ah hawriya bogis ah ayuu matalan helaya ilmaha yar marka qofka isagoo qafis ku xidhan ama isagoo qofkii xabsi ku xidhan ayaa haddana wuxuu la sheekeysanaya bulshadiisi sidaa daraadeed qof bulshadii yani maan ahaan la joogaa laakiin muuq ahaan aan la joogin bulshadii qof ahaan ma dhex taagnaa oo qof indhihiisii ku arkaya wixii dhacay ma aha laakiin waa qof waxaweye akhrisanaya oo si kale oo dhegeysi ah hadoona amaba dhegeysanayo aan idhaahdo wixii bulshadiisa ka dhacayay marka haddii mahmaahdu ay ahaan jirtay gudcadda buuggiisa caalamka akhriska kusoo qaadanaya haddii ay mahmaahdu ahaan jirtay dhegi meel dheer bay ku dhacdaa ilna meel dhow ama ay soomaalidu marka qaar tiraahdo il iyo dheg iyo maada weyn baa la isweydiiya moogta markaas la dhaxee dhegta marka hadda akhriska waagan la joogo hadda yani waqti xaadirkan iyo xadaaraddan hadda la soo gaadhay akhriska wuu noocyo batay marka waxaad helaysa buug dhan oo dhegeysi ah marka weli maamaadi way taagan tahay dheg meel dheer bay ku dhacdaa mararka qaarna waxaad helaysaa inay ishu meel kasii dheer dhegta ku dhacayso qofku wuxuu akhrisanayaa wax tusaale ahaan dee saddex boqol oo sano ka hor before ciise ayaan akhrisanayaa sidaa daraadeed waxaas dheg imay gaadhsiin oo cidigama sheekeyne ilbay gaadhsiisay marka ilmihii akhrisku wuxuu bulshadiisii xidhiidh ula liyeesiinayaa siyaabo badan oo kala duwan mal bulshadiisi buu barayaa bulshadiisi oo bulsho aan ahayn buu akhriskii barayaa bulshadiisii wacigeedii iyo akhlaaqdeedii iyo dowladnimadeedii iyo dhaqankeedii buu marka qaar barayaa marka waxaynu tusaale usoo qaadanay ilmo yaroo meel ku xidhan ayaan usoo qaadanay sida kale waxaa laga yaaba ilmaha yar hadduu qof yahay qof dabeecad xiran hataa dabeec ahaan qof bulshada ka mid ah hadduu buug qoro sidaa daraadeed marka ilmaha yar waxaa laga yaaba dabeecadda xun inuu buugaas dabeecadiisii bedelo oo ilmihii yaraa furfuro qof bashaash ah oo weji dabeecsan oo muusoonaya haddii habeen oo yaa laga yaaba inuu ka dhigo marka xidhiidh badan dee waxaan oran karayaa waxay oranaya al ib waxay idhahdaan almar-u ibnu bayati qofku waa inuu hooyo dholeed weeye marka dhulkan dadkii joogay dee haddii waxay qoraan ayuunbuu ilmaha yarna dee ku qasban yahay inuu dee inuu xidhiidh si uun ula yeesho marka waa qasab inay xidhiidh weyn iyo xidhiidh yarba yeelanayaan ilmaha iyo bulshadu bridgeka isku xidhayaan uu yahay akhriska
aanta ku xigta u gale maxaa sababa in ilmaha akhriska loogu taagi waayo oo xitaa aanu saddex sadar akhriyi karin taa haddaynu isla garanno maxaa talo cudurka lagu daweyn kara
waa su-aal fiican weeye ilmaha qof kastaaba horta shay intaanu baran oo aanu qabatin ka hor oo ku adeegyahay adkaanshaha markaa dhowr waxbaa keeni karaya waxaa keeni karaya kow in ilmihii shaygii aan si wanaagsan loo barin ama aan si wanaagsan wixii isagii iyo shaygii la doonayay in laysbaro aan si wacan waxaweeye laysu qabadsiin waxaan ka wadaa ilmaha shayga la barayo marka lagaba imaado akhris haddii xitaa baaskeelid baa tusaalahan la baraya ilmaha sida loo kaxeeyo lagayaa marka hore ilmaha in baaskeelka la dhacdhaco marba lug saaro labada lugood waxaweeye in isku halmar saaro bahashii ordisi inay ku adkaato mar la dhacdo mogtahay marka laamid bay noqon karaysaa fahni xumo xagga ilmaha ka timi oo shaygiinu ku adkaaday oo u baahan waqti in la siiyo u baahan siyaabo kala duwan in marba dhinac loogu dhigo marba dhinac lagaga imaado laba inay tahay qofkan laftirkiisa baraha ah ee ilmaha yar shaygan baraya inuu garan kari layahay wadada ugu fudud ee ilmaha yar shayga ku bari kari lahaa oo isaga adeeg laftirkiisa xaggiisa ka timi marka labada ti ay noqotoba la qabsigunu keeni karaya oo haddii xitaa la baro inta uu la qabsanayo waqti bay qaadanaysa oo laakiin haddii lagu celceliyo celceliyo waxaa qasab ah in hadhow ay iskeenayso practice makes perfect bay yidhahdaan ma ogtahay yacni in shay la practice gareeyo oo aada loo xaawilay oo laisku dayo laisku dayo hadhow waxay keentaa shaygii inuu shay murbaxa qumaatiya noqdo oo maata ka rarata qararku yidhahda carabtu waxay lasoo celceliya way sugnaadaan marka taasa horta keenaysa in ilmihii si wanaagsan shaygii loo tacliimo si wanaagsan loo baro si madaaxi ah oo fudud oo la qabsan karayo oo aan adeyg ahayn ilmihii yara loo baro hadhowna lagu joogteeyo tusaalahaan waqti gaar oo cayman loo qabto oo la siiyo marka inuu ilmaha yar akhrisku ku adkaado akhriska waxa weeye uu ku kakanaado oo la daalaa dhaco waxaa keeni kartaa kow fahnum xaggiisa noqon kartaa fahn xumadana dee maxay dhahdeen ninka gebiye wuxuu ii fahmadoo jirtaan fahmadoo xumaantaan jirin fiqi sanceeyaha marka de kolley waa la helayaa nin abwaanoo iska gebiyo dee kolley iska gebiye ma oran kara nin abwaanoo dee tilmaamayay fahan fahan xumadu yani mushkiladda ay leedahay ayuunbuu ahaa marka waa la heli karayaa hab fahan xumo hadday tahay fahan xumada lagala dagaalamo fahan fiicni la keeno laba waxaa dhici karta inay tahay qofka shaygan baraya gaabsi xaggiisa ka timi waxaa dhici karta inay tahay joogteyntii shaygii la joogteynayay si ay madhan wanaagsan u dhashaan intaasoo dhan baa dhici kartaa waxaana lagu daweyn karayaa cudurka oo lagula dagaalami karayaa intii cagsigeeda marka waxaa laga yaabaa dee shaygu qofku markuu ku cusub yahay inuu ka caga jiido waayo waxuu la qabsaday ma aha tusaalayn maha yare akhriska la barayo baskeel buu ciyaari jiray ama game buu ciyaari jiray marka shay shay ka duwan baa la doonaya in wixii booskiisii loogu bedelo marka waqti buu baahan yahay wuxuu u baahan yahay in mararka qaar abaalmarin loo dhexraaciyo wuxuu u baahan yahay waxa weeye in jacayl xooga loo muujiyo wuxuu u baahan yahay in dabeecadii hore markuu geemka ciyaarayay uu lahaa ka duwan baa laga yaabaa in la qaadsiinayo taa waqti loo siiyo marka waxyaaba badan baa waxa weeye laga odhan karaya weydiinta waan gartay akhrisku ilmaha ma ka kaalmaynaya inuu dareenka gudihiisa cabiro oo ka hadashiiyo yacnii waayahooda laabta ma uga sii dayn karaan waalidkood
okay waa waa waa sax oo dee qofku waxa uu akhrinayo kolley dareen ay wadaagayaan isagaiyo waxa uu akhrinaya baa jiri karaya marka waxay ku xidhan tahay akhris heerkee ah buu ilmahaasi akhrinaya tusaale ahaan ilma yaroo lix jir ah waxa uu akhrinayo dareenka gudihiisa ku jiraa iyo waxa buuggan ku qoran uu akhrinayaa wax xidhiir ka dhexeyn karaya ma yahay tusaalahaan waa lix jir wuxuu akhrinayaa buug fataatiiraha ku saabsan sida fotoriyada loo ciyaaro sidaa daraaddeed fataatiiraha oo isaguna ciyaaro ma laga yaaba buuggaasi mararka qaar inuu si sidii hore u ciyaari jiray ka duwan inuu buug baro ha ilmaha yare dareenka uu ku farxayaa wuxuu is oranayaa wallaahi cashar wacan baad buuggan ka baratay dareen farxadeed oo gudeed baa geli karaya oo nayaayaro ah oo qofkii waxway hankiisa qaadaya dee ilmihi yaraa waayo caqli heerkiisa ah oo heerkiisa la jaan qaadi karaya ayaa dee buugga ku qoran islamarkaana wuxuu fahmayo oo sawiran karayo oo malayn karayo ayaa laga waramaya marka dareen baa ka dhexan karaya fiican marmarka qaarna dareen xun baa ka dhexan karaya oo tusaale ahaan ilmaha yar gaari yar ama haddaan ina yar kasoo qaadnay caruusadii yar ay lahayd ayaa inta hooyadeed xanaaqda ka jabisay deedna markaas waxa weeye ku dartay qashanka intay u dhiibtay inantii adeegtada ahayd aqalka inantii lasoo calisnayd buug bay soo qaaday caruusada ka waramayay ciyaaraha waxaa aragtay hooyo inanteedii caruusad waxaweye intay saasoo kala ku ciyaartay aan caruusadii aanay ka jeexjeexin ama aanay ka jabinaye intay dhunkatay caruusadii siisay deedna maogtahay marka inantii dareen baa gelaya waxay oranaysaa maxay hooyadaaba saasoo kale u sameyn weyday marka waxaa qasab ilmahu waxa uu akhrinayo siduu qofka weynba markuu sheeko fanid akhrisanayo ama markuu buug aqoonid akhrinayo uu ula falgelayo waxa uu akhrinayo ayaa caruurtan ula falgelaysa waxay akhrinayaan hadday waxa ay akhrinayaan yihiin waxay kasmo iyo garaad ahaan fahmi karaan isla markaana malayn karaan oo sawiran karaan isla markaana wax waaqaca taagan oo la jaanqaadi kara ay tahay waxaan aada ugu qoslay sake aan sheekada dhex gashtee lugu carareedka caruurta laga qoro aan hargeysa ku arkay dabcan hargeysana joognaye waxaa kamid ah bug carureed meel la dhahdo soma bookis oo aan filaya in sweden ku taalo ay daabacday oo boqor boqoradaydu boqorad baa ciwaankiisu ah boqoradda caruurta soomaalida ee hargeysa joogta dee boqorad loogama sheekeeyo dee boqorad looga sheekeeya malaha dee waxaa looga sheekeeya araweelo marka waxaa ku taala boqorad boqoradu waxawey waxu seexataa sidan oo boqorad sariir ku jiifta waxa laga yaaba inan tahay inay dhulba seexato waxaa laga boqoradaasi taaj bay madaxa ku xidhataa kurdad qurux badan bay xidhan tahay inanta waxa laga yaaba kurdadba ma xidhata ee waxaa loo geliyaa dee maogtahay dirac yar iyo waxyaroo lamid ah haa waxyaabahaas baa loo geliyaa madaxana taaj looma saaray dee biinaba loogu marka boqoradu seef bay qaadataa boqoradu boqorkay soo badbaadis waxaan yani ilmaha yar waxaanu sawiran karayn waxaanu fahan ka haysan oo aanu kasmo ka haysan oo aan deegaankiisii iyo dhaqankiisii iyo yani waaqiciisi aan ku jirin ayaa ilmaha looga sheekeynaya marka waxaan oran karaya ilmahaas waxaa laga yaaba wixii isagoo la garaad yahay sheeko aada u gaaban oo ilmihii yaraa si kale loo fahansiin karaya inay tahay in haddana sheeko waaqiceedii waa ka ka duwan ka waramaya oo dhaqan shisheeye iyo sawrac shisheeye sida in ilmihii lagu tulayo deedna ilmaha sheekadaas oo kale waxba kama fahmi karayo laakiin haddii looga sheekeyn lahaa sheeko xariiro yar inaa malcaamo tagtay macalinka guul maalinka koowaad fadhiiso deedna mid yaroo waxawey ay saaxiibad yihiin qalinkii kala carartay deedna qalinkii usoo celisay laakiin iskiisadii la hadhay yani sheeko noocaas oo kale ah haa ilmi yaraawo dareen baa gelaya dareen baa sheekadii wadaagayaan waa kaas waayahay sheekooyinka taban ee aan ilmaha garaadkiisa iyo kismadiisa toona la jaan qaadi karin haddii ay dhacdo in looga sheekeeyo ama buug ay ku qoran yihiin loo keeno si ay u akhristaan saameyn intee leeg bay ku yeelan karaysa
waa tahay waxaa qasaba inay ku yeelanayso saameyn taban tusaaleyn ilmaha yar waxaa dhacdaa ama marar badan la arkay ilmo yar oo t v ka daawanaya filin tusaale ahaan suicide ah stil darid ah yani waa filin waa move ama waa hal filin filinkaa yar ilmaha uu daawanayo waa lix jir ama waa toddoba jir ama waa wixii ka hooseeya toban jir marka ilmahaasi waxa uu arkayo qofkaasi yani jiraya filinka waxa uu sameynayo ilmaha yarjeceliya inuu sameeyo si lamida sida marka aqalka joogaba qofka ka weyni wuxuu sameynayo ilmaha yaruu sameeyo haddii uu soconayo haddii uu fadhiisto haddii uu weel soo qaado waxaasoo dhan marka hadduu yahay qof isildalaya oo intuu waxaweye daaqad waxaweye iskasoo xarig ku soohdo ama xarig ku tuurto inuu iskasoo laadlaadiyo sida ay marar badan u dhacday in ilma yar saasoo kale sameeyey oo saasoo kale isu deldelay ayaa si lamid ah akhriskuna ugu sababi karaya ilmaha waxaweeye dareen xun dareen taban oo ilmaha yar haddii markasta looga sheekeeyo sheekooyinka horarka ah yani in wax la cunay in wax la dilay dhegdheer oo kale ah wixii la oran jiray madax kuti gabadh hariyo habeen madax duuban oo isqarinaysa oo seef ama toorey ama sidata oo dumarka markay aragto qaranaysa ilmihii yaran waxaa looga sheekeynayo dareen ahaan bay maskaxdiisii u taabanayaan haddii lagu soo cadceliyo ilmaha yar maskaxdiisii bay degayaanba deedna ilmaha yar waa kaasaguna is oranaya wixii lagaga sheekeynaya dabaqa oo yacni waxa weeye wixii yacni tamaree wixii lagaga sheekeeyey dhaqangeli dhaqangelin ku samee marka waxaa qasaba inay ku sameynayso saameyn taban oo fool xun wayna dhacdaa ilmo badan oo waxaweeye dunida oo waxaweeye waaba abiyus caadiya ilmaha yar in looga sheekeeyo wax dareenkiisa iyo kasmadiisa iyo garaadkiisa saameyn taban ku yeelanaya dhaawacaya oo burburinaya waa abiyus runtii yani waa waxaan oran karayna waa dhagar iyo makri laga galay ilmaha ilmaha yaroo in looga sheekeeya wax dareenkiisa korinaya wax dareenkiisa aan dhaawacayne dareenkiisa dejinaya oo duujinaya oo ilmaha yar waxaweeye wixii yani awood tamareynaya weliba si yani positive ah si togan marka runtii ilmaha yar inagoo soomaali ahaan dee waxba ma qorno laakiin haddaad aragta carruurta yar wax looga sheekeeyo waa dhegdheer waa dhegdheer oo ah dad qalato waalan oo waxaweeye caruurta iyo islaamaha iyo dadka qalata oo dee tii ay ku heesiisay ma nin duulayay daba ma nin xiimayay xidha yani ma nin duulayay dabra miyahay tolo ma nin xiimayay xidha marka qof doonaysa shaqaaqo iyo dhib iyo fal iyo xun inay geysato oo weliba ku taamaysa inaan falkeeda cidna waxba ka qaban kareen oo ay leedahay falkayga cidna waxba kama qaban karto ilmaha yar looga sheekeeyo oo shan jir oo lix jir ah weliba deegaan shaqaaqada iyo dhibtuna ay ku badan tahay ka dhashay saameyn taban bay ku yeelanaysaa marka ilmaha yar waa in wax wacan looga sheekeeyaa waa in wax dareenkiisu korinayaa waa in wax nabadeed oo nabdaada ah looga sheekeeyaa taasa markaa qurux badan oo iyadu dhanka kale bositifeka ah
waan gartay yaa mas-uuliyadda koowaad ee ilmuhu inuu wax akhristo ama uu helo wax uu akhriyo talow yeelanaya
intaan jawaabta meel kaleba laga digin mas-uuliyadda koowaad ee ilmuhu inuu wax akhriyo ama helo wax uu akhriyo waxaweeye dusha u ridinaya waa waalidka waxaa dhacda isakii tusaale ahaan sheekooyinkii classica ahaa ee waagii hore la qoray tusaale ahaan ingiriiska oo kale ah dadku may wada haysan marbay dadku xaaladeenna hadda anagoan ku jirnay ah ilmuhu inaanu helayn wax uu akhristo dunidu dee marbay maraysa dowladaha qaar marbay xilligaa ku jireen sidaa daraaddeed maxay kaga soo dabaasheen xaaladda wax akhris la-aaneed weliba wax akhris caruur la-aaneed jirtay ee baahday maxay kaga soo dabaasheen waxay kaga soo dabaashay waalidkoodii aqoonta lahaa xilkasnimada lahaa ee jacaylka iyo booliyowga iyo mas-uuliyadda ubadkooda u haysay ayaad lasoo dabaashay oo sheekadan railway children miyaa la dhahdaa alqitaar wal awlaad baa fili carabi ku ahayd oo aan filayo dhowaan ay soo bixi doonto af soomaaliya ku rajo weynahay waxaad arkaysaa marka laga sheekeynayo iyadoo ay tahay sheeko caruureed haddana hooyada sheekada ku jirta saddex caruur ay dhashay laba hablood iyo inan sidaa daraaddeed waxyaabaha sheekadaad ku dhexal karsa waxaa ka mid ah hooyadu markay aqalka joogto caruurteeduna dugsiga ku maqan yihiin inay usii qori jirtay caruurta sheekooyin yaryar heeso heeso yar ama buraanbur ama tixa gaagaaban oo caruurteeda ay ku quraaciso ku qodaysiiso habeenkiioo kale caweyska ku maaweeliso markaa waalidka hadday ku marmarsiyoonayaan amaba ay marmarsiiyo isdhaahdaan inooga hela waxa akhris caruurtii waxay akhriyaan lama hayo ama lama qorin iyagu waa inay qoraan weliba inta aqoonta le aqoonta baratay way badan yihiin oo hadda jiilashan dambe iskorsadaa waa jiilal dugsiya soo maray waa jiilal mas-uuliyaddii ka dharagsan laakiin ogaanbay u dayacaan ama dayaca wax kala keena factories kale oo dusha ka imanaya haday doonaan ay keenaya oo xagga dambe ka bushkareynaya marka ka yeemayno keliya inay yidhaahdaan waxa la akhriya lama helo lama hayo caruurtii waxay akhrido ma hayno inay yidhahdaan ka yeeli mayno waa inay mas-uuliyad ka saaraan waa inay iyagu tixayar oo gaagaaban u qoraan waa inay google ka baaraan oo ay waxaweye youtube-ka ka baaraan caruurtii markaa sheeko yaroo garaadkooda dhisaysaa oo weliba ay abaalmarina u raacinayaan marmarka qaar oo kale tusaalahaan soo fadhiista sheekan ka sheekeynaya hooyo ama aabe sheekada markaan ka sheekeeyaan dhameeyo qofka sheekada dhammaan su-aalahan ka weydiiya karta jaa-i sidaasuu leeyahay ilmihii yaraa uu jeclaanaya bal halkaasoo ilmihii yaraa buug akhris loo geliyay ka waran waxaa ka dhalan lahaa hinqad iyo horumar weyn ayaa runtii ka dhalan lahaa marka mas-uuliyadda koowaad waxaa yeelanaya waalidka mas-uuliyadda labaad waxaa yeelanaya waaxdii lagu talagalay barbaarinta iyo barista caruurta ha ahaato dugsigii ay caruurtu tegayeen ee lacagta ku qaadanayay oo dugsiyadeena dee maba jirtaba xiisad akhris dunida dawe ka jirta caruurta xiisad akhris waa la siiyaa marka innaga xaggeena ma hayno dugsiyadii baa ka mid ah dowladda baa ka mid ah dowladda dhinax laga yaabaa hadda ku hoos noolnahay dowladaha soomaaliyed ee meelaha ka jira wasaaradooda waxbarashadu inaanaan ahayn qeyb caruureed oo caruurta loogu talagalay oo xil iska saara caruurta inay usoo saaraan buug dee gebgooda waxay soo saaran rabtaa waaba buugtaa silbiska ah ee la dhigto laakiin buugtaa silbiska la dhigto haddana hadday xitaa ku dhex dari lahayn sheekooyin nuxur wanaagsan gudbinaya oo nuxur wacan taabanaya oo extra ah marka laga imaado buuggan curriculumka ama silbiska marka laga imaado sheekooyin kaleo akhris dheeraad ah dee lagu darlaa wax dhambe ahaan lahayd taasina ma jirto institution madax bannaan runtii soomaalida aad bay u yaryihiin dadka iskood tareynayaasha u ah iskood intay mas-uuliyadda isu saareen hawsha intay dhexda dheesha isaga dhigeen oo ay u guntadeen gartay inay tahay kaalin bannaan oo ay tahay in la buuxiyo gaar ahaan somalilan soddon sanaa la jooga weli ma arag institution xoog weyn oo iska saaray awood akhriska caruurta hadda ififaalo qurux badan muuqda daaris iyo qolyaha daaris iyo sidoo kale brograamka kale ee ay wadaan maxamed iyo xaajiyadiisa ee barnaamijka ilmo sagaal bug mar soo saaray inanka kale muuse maxamed ciise layidhahdo sweden jooga qolyo kale iyaguna london jooga somalia festivalan ku arko waxaweye buugtooda waxyaabaha kan keenaan maama jawahir ay hormuud u tahay ilaahay waxaweye cimrigeeda haraajiyo waxaa iyaguna jira qolyo kale oo xagga gaalkacyo iyaguna jooga scansom oo iyaguna buug carureeda fara badan leh marka ashkhaas iyo midhadh istiray baa jira oo badan oo maxamed yuusuf isaguna kamid ah hadda sheekada yar soo wada marka dad badan baa jira oo iskooda iyagoo isu diray oo mas-uuliyadda isu saaray laakiin dadkii mas-uuliyadda dhabta lahaa lahaa way dayaceen waalidkii baa dayacay dugsiyadii waxbarashada ee barbaaridda ayaa dayacay dowladdii baa dayacday institution madax bannaan oo la rabay waxaan mar hore la yimaadaan ay gartaan baa dayacay marka mas-uuliyadda dadkaasoo dhan baa yeelanayaa cid kastoo wax dhashay ama cid kastoo jiil dhalanaya danaynaysa inay si uun korninkooda uga qayb qaadato ayaa runtii mas-uuliyadda leh
ibrahim gabagabadii aada noo soo xidhiday buug noocee ah ayuu ilmaheenu u baahan yahin u akhriyo
runtii waxaa weydiintaasi waxaa weydiintaasi dhab ah oo aada waxa weeye u dhumuc weyn oo oo dhab ka hadal ah uga warrami lahaa qof aada ugu kuurgalay oo u dhabagalay isku day kooban buugta ay tahay waaqiceena inay hadda carruurta ay akhriyaan oo buugta si guud garaadkeeda u korinaya buugta akhlaaqda ku saabsan weliba akhlaaqda kuwa ku saabsan ay ilmaheenii waxaad arkaysaa iyagoo yaryar inay akhlaaq xumo ku ababayaan ama ay ku barbaarayaan laga yaaba ilma yaroo isagaan meel kaleba la geen oo aan macalin xaafada loogu qaban oo aan dugsi la geen oo inta malcaamad la geeyey malcaamadda ilmihii yaraa akhlaaq xumo kasoo kasbaday kasoo bartay tusaalahayn in qof la dhibaatayo ilmihii kale qalinkiisii iyo buugkiisii kitaabkiisa lagala cararo tusaalahaan in la is- iska geeyo oo yacni aan nadaafadii dureyd ee jirka aan la daryeelin tusaale ahaan in waxaweye roogii yaalay macaamadda la jarjaro tusaale ahaan in macaamadii la naco la dhibsado tusaale ahaan in waxaweye marka macaadda laga soo dareero waxaweye shaqaaqo la geysto yacni meel a- a- albaabi ah la shiido qof xiskiisii aan dhammayn oo yar waxaweeye xagga xuska ama khafiifay la dhibaateeyo in dadka la shido yacni buugta akhlaaqda ah in ilmihii loo akriyo yani waxaasaa looga baahan yahay markaa macaamad tagto waxay waxaasaa loo baahan yahay inaad qabato markaad aqalka joogto waxay waxaasaa loo baahan kutubta disblinka iyo akhlaaqda ka warramaysa waa number kow waxaa number laba ah buugtii wacyigooda korinaysa ilmihii waxaa laga yaaba inuu ku mashquulo waxaan waxaan waxaweye sakaara ka biiqsanayn oo iska fudud ayuu ku mashquulaya ilmihii yaraa kutubta deegaankiisa inuu aada u dhex galo deegaankiisa waxaa rariisa ka dhacaya dhirtii iyo hawadii iyo dadkii iyo deegaanka ku xirnaa buugta tilmaamaysa iyo buugta khayaalka way ugu dambeynayaan laakiin buugtaa hore ee u- ku saabsan qofku ilmaha waxaa ababkiisa buugtii waxaa ka mid ah markaa cibaadaadka iyo khayaalka way dambeynayaan waxaa ilmihii lagu ababinaya waa akhlaaqdii maadaama dee nebi maxamed sal alay slam loo soo diray dee inuu akhlaaqda iyo wanaagsaneed dhammaystiro marka ilmihii yaraa waa in akhlaaq lagu soo barbaariyaa waa in lagu barbaariyaa jacaylkii waalidka iyo macaamilkii waxay soo si guud usoo gelaysaa akhlaaqdii iyo si ula macaamili lahaa deegaankiisa soo la falgeli lahaa dhirtii iyo dhulkii iyo maogtahay xayawaanaadkii u dhowri lahaa waxaad arkaysaa ilmo yaro maantaba bisad dib ka jiidaya ama bisad wax yaro loo dhigay ka jiid jiidaya oo ka celcelinaya ama waxa weeye ari ee geed yar cunaya dhagax ku tuuraya ama maogtahay marka ilmihii yara kutubtii deegaanka xataa ka warramaysa ilmihii yara waa waxyaabaha lambar one akhlaaqda iyo buugta u baahan deegaankii iyo dadkii siduu ula falgeli lahaa ku hareereysnaa ayaanaba ayaan ka dhigi lahaa one iyo two
Een, intaynan muud- ee, su-aashaada aynan ka fogaanin ma jira wax ilmaheena een, uu akhristo oo imika diyaar u ah
ma arag si guud maan arag Een, haddii laga badan waayo waxaan arkay barnaamijka ilmoon ammaanayo waa inta aragtideeda kooban waa laga yaabaa caruurta qurbaha ku- ku nool dadka qurbaha joogay soomaalida inay xil iska saareen sweden oo kale gacan weyn oo caruurta akhriskooda af soomaali ayaa jiro weyn xataa waxaa dhacda marka qaar waalidiinta xaggaa jooga ama dadka daneeyayaasha caruurta halkaa jooga in sheekooyinkii caruureed wanaagsan oo yani wadamadooda lagu qoray inay waxaweye u soomaaliyayaan ay soomaali uga dhigaan Wa- marka qaar way iska noqonaysaa waa dhaqan tilid qofkii dhaqan aanu lahayn iyo moogtahay ayaa looga sheekeynayaa laakiin waa isku day weeye marka waalidiinta qurbaha jooga isku day wacan bay runtii sameeyaan sweden iyo ingiriiska aad baan u arkay Een, dhanka kale ah, allahuma salli calaa maxamed een, intaan hadda arkay soomaalida gudaha wadanka joogta waxaan arkay axmed awgeedi abaan axmed awgeedi iyo khaalid qodax baan u maraynayaa inaguna ay leeyihiin buug sheekooyin ah oo one iyo two iyo three saaha kala ah oo laakiin iyagu runtii weli ku saabsan sheekooyinkii dhurwaaga iyo maogtahay een, khiyaanada yani sheekada weyn ee aragtidee dee maogtahay la yidhaahdo een, boqortooyadii dee libaax iyo habar dugaag habar dugaag baynu naqaanaa dee habar dugaag waa sheeko aada u weyn oo runtii sheeko marka caruurta lix jir shan jir aan looga sheekeyn karin waa sheeko marka qaar siyaasad iyo power iyo la xidhiidha waxaan ahay ilmihii inay ku ababaan ma ogtahay marka sheekada dee mid la mid ah oo dee ma ogtahay aada u qiimo badan baa dee ay carabtu ay leedahay laakiin de ugu talagaleen ilmaha hadii dee barbaarka ah ee waxaweye dee xogee toban iyo wixii ka badan ka sareeya ah marka caruurta yar lix jirka iyo shan jirka looguma talagelin habar dugaag looga sheekeeyo iyo dhegdheer iyo madax kuti iyo moogta cigaal shiidaal marka qaar waa looga sheekeeya fulinimadaas waana sax waa sheeko caruureyd wanaagsan oo tilmaamaysa in fulinimadii la caayayo moogtahay oo geesinimo lagu abuurayo marka wey waxaan keliya hadda tilmaami lahaa barnaamijka ilmo oo aan aadna u ammaanayo runtii wanaagna leh gabagabadii iyo guntii barnaamijka aadbaan runtii kaaga mahadcelinaya inaad iigu soo marti qaado miir mawduucana waan rajeynaya insha allahu tacala intaas inay faa-iido iyo guud mar guud iska noqoto waxaa laga yaaba dad inaga sugaya wax weyn weyn oo dee malaha balbalaaran jaaniska oo nagu yar iyo dee korkaxaadis dadka takhasuska ole barbaarinta caruurta iyo waxaa moogta ayaa runtii mudan in laga wareysto iyagoo ay aada inta halkaa kasii hana qaadaan aad baan kuu bogaadinayaa dhegeystayaasha sharafta leh ee barnaamijkan ku xidhan ama bodcastigan iyagana waan uga mahadcelinayaa dhegeysigooda mudnaan badan saaxiib maxay ahayday dee barnaamijka u guda ballaarhnaayo waynu tataabanaynayn sida saxda maynaan sii gudageleynin dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa kulanti dambe oo xiiso leh
cadiyadu rafaadiyo waa reera guuro ifka laga raracayo kuna kuma hadhaaciye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa rays degcaye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa rays degcaye Noqone, kusalley.